أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo dagaallo lagu jabiyey maleeshaadka murtadiinta ayaa maanta waxay ka dhaceen duleedka magaalada baardheere ee wilaayada gado iyadoona faahfaahin laga helayo khasaaraha cadowga ku gaaray dagaaladaasi ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa dhegta dhiigga u daray ciidamo isugu jira murtasaqada ruushka iyo maleeshaadka riddada maali maamulka siciid deni ayaa burburin ku bilaabay guryo ay degan yihiin dad shacab ah oo ku yaal magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari nidaamka daaquudka ala sacuud ayaa sheegay in toddobaatan iyo saddex qof ay ku dhaawacmeen weeraro ay xuutiyiintu ku qaadeen goobo dad rayid ah ay degan yihiin iyo xarumaha tamarta ee gudaha dalkaasi ardayda machadka qurduba faraca deegaanka mukayle ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday xarunta machadka ee deegaankaasi maktabka xisbada wilaayada islaamiga baay ayaa wada howlgallo lagu beegsanayo waxyaabaha mamnuucaadka ah ee horey looga joojiyey wilaayaadka dalka iyagoona fagaarayaal ku yaal deegaanka iidaale ku gubay waxyaabo ay gacanta ku soo dhigeen kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga gedo culimada iyo odayaasha dhaqanka ee wilaayadaasi ayaa kusoo gebagaboobay magaalada ceelcadde
يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo iminkana isagii oo dhammaystiran dagaallo lagu jabiyey maleeshaadka riddada ayaa maanta waxay ka dhaceen duleedka magaalada baardheere ee wilaayada gado iyadoona faahfaahin laga helayo khasaaraha cadowga ku gaaray dagaaladaasi waxaanu goordhow wararkii ugu dambeeyey ee dagaaladaasi wax ka weydiinay walaalkeen ismaaciil salaad bismillaahi raxmaan raxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka sida saakayba wararkeena aan ku sheegnay dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidanka mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ayaa maanta waxaay ka dhaceen duleedka magaalada baardheere ee wilaayada gedo dagaaladu waxay yimaadeen ka gadaal markii saaka aroortii ciidamada mujaahidiinta ay weerar duqayn ah ku qaadeen xero maleeshiyaadka murtadiintu ay ka degan yihiin gudaha magaalada baardheere ee wilaayada gedo xeradaasi ayaa la sheegayaa in halkaa ay ku sugnaayeen xilliga weerarku dhacayay maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta qaarkoodna halkaasi lagu tababarayay qaar kalena lagu qorayay sida xogta aan ku helayno weerarkaasi madaafiicda dabadeed maleeshiyaadka murtadiinta ayaa waxay dhaqdhaqaaq ka sameeyeen duleedka magaalada baardheere halkaasi oo markii horeba ay kusii diyaarsanaayeen ciidamo ka tirsan mujaahidiinta waxaana halkaasi durbadiiba ka dhacay weerar kamiin ah oo loo dhigay maleeshiyaadkii murtadiinta ee magaalada kasoo baxay kamiinkaasi ayaa markii dambe waxa uu isku bedelay dagaal toos ah oo kafoolkafool ah oo muddo saacada qaatay kaasi oo u dhexeeyey ciidanka mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta saraakiisha mujaahidiintu waxay noo sheegeen in dagaalkii maanta ka dhacay duleedka magaalada baardheere lagu dilay sagaal murtad waana tiro hordhac ah waxaa suuragal ah khasaaruhu inuu intaa ka bato idaacadda andalus ayaa heshay qaar ka mida magacyada murtadiintii maanta lagu dilay dagaaladii ka dhacay duleedka magaalada baardheere murtadiintaasi waxaa ka mid ah murtad lagu magacaabi jiray axmed maxamed daari oo dagaalkii maanta lagu dilay sidoo kale waxaa ka mid ah murtad kale oo lagu magacaabi jiray aadan goobe dagaalkii maanta ayaa isaguna lagu dilay waxaa kaloo ka mid ah murtadiinta magacyadooda aanu helnay murtad magaciisa lagu soo gaabiyey sameeyey uul oo ka mid ahaa maleeshiyaadkii murtadiinta ee halkaasi maanta lagu dilay sidoo kale waxaa xusid mudan inuu jiro khasaaro dhaawacya oo aad u fara badan inkastoo ilaa iyo haatan weli tiradooda aanu helin balse wararku waxay tilmaamayaan in la geeyey gudaha magaalada baardheere dhaawacyo iyo meydadka murtadiinta oo dagaaladii maanta lagu jebiyey xaalada goobihii maanta dagaaladu ay ka dhaceen ee duleedka magaalada baardheere ayaa iminka degan murtadiinta iyagoo jabana waxay dib ugu laabteen gudaha magaalada baardheere iyagoo meydad iyo dhaawacyo sitaa dagaalkii maanta ka dhacay duleedka magaalada baardheere waxa uu imaanayaa xili laba cisho ka hor magaalada baardheere uu booqasho ku yimid taliyaha ciidanka lugta ee maleeshiyaadka murtadiinta kaasi oo magaaladaasi soo gaaray isagoona ujeeddada uu u yimid magaaladaasi ay ahayd in halkaasi uu ka bilaabo qorista maleeshiyaad murtadiin ah iyo abaabul ciidan balse lagu soo waramayo in arintaasi ay u suurageli weysay oo caqabado ay ka hor yimaadeen muddooyinkii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiinta waxa ay weerar kala duwan ka fulinayeen degmooyinka gobolka gado kaga sugan yihiin murtadiinta waxaanu la soconnaa shalay galab in dagaal xoogan ay mujaahidiinta ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiintu ay ku leeyihiin degmada ceel waaqe ee gado ka tirsan iyadoona sidoo kale mujaahidiintu maalmihii lasoo dhaafayey weerar ay ku qaadayeen goobo ay cadowga kaga sugan yihiin gado wixii kusoo kordha khasaaraha cadowga ku gaaray dagaaladii maanta ka dhacay duleedka magaalada baardheerana waxaan kusoo gudbin doonaa wararkeenna iyo barnaamijyada soo socda insha allahu tacaala aad buu mahadsan yahay walaalkeen ismaaciil ayuu kaasi ahaa ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa dhegta dhiiga u daray ciidamo isugu jira murtasaqada ruushka iyo maleeshaadka ridada maali waa kan walaalkeen camaar cabdulqaadir jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ee ka jihaada saaxilka iyo saxaraha afrika ayaa weerar culus oo ay ka fulisay dalka maali khasaare culus ku gaarsiisay ciidamo huwan ah oo isugu jiray murtasaqada ruushka iyo sidoo kale maleeshiyaad taabacsan ciidanka riddada maali sida lagu xusay bayaan ka soo baxay azalaaqah oo ah maktabka warfaafinta ee jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ugu yaraan saddex iyo toban askari oo isugu jira ciidamada ruushka iyo maleeshiyaadka riddada maali ayaa dhegta dhiigga loogu daray weerar dhabagal ah oo ka dhacay gobolka mubti ciidamada calooshood u shaqaystayaasha ruushka iyo maleeshiyaadka la socday ayaa la beegsaday xilli ay si wada jir ah ugu roondaynayeen meel u dhow tuulo lagu magacaabo kaaka oo ka tirsan gobolka mubti ee bartamaha dalka maali weerarkan oo dhacay isniintii lasoo dhaafay ee shan iyo labaatankii bishan aynu ku jirno ee rabiicul awal ayaa sida bayaanka lagu xaqiijiyey allaah fadligii mujaahidiintu ay ku qanimaysteen afar iyo toban mooto laba qori oo b k m ah lix qori oo a k fodhisaban ah lix bam gacmeed iyo tiro rasaas ah iyadoo sidoo kalena mujaahidiintu ay isla goobta ku burburiyeen afar mooto sawirro uu baahiyey maktabka warfaafinta ee azallaaqa ayaa lagu soo bandhigay bakhtiyada ciidamada ruushka oo bilqan goobtii lagu weeraray iyo sidoo kale qaybo ka mid ah qanaa'imtii mujaahidiintu ay ka soo furteen r f i oo ah idaacad caalami ah oo laga leeyahay waddanka faransiiska ayaa iyaduna saacadihii lasoo dhaafay tabinaysay khasaaraha culus ee ay mujaahidiintu ay gaarsiiyeen ciidamada ruushka iyo maleeshiyaadka kabaqaadka u ah ee riddada maali maalintan uu weerarku dhacay maalintii ka horraysay ciidamada huwanta ah ee ay hoggaamiyaan murtasaqada ruushku waxay diyaarado daroonis ah ku duqeeyeen shacab ku nool deegaan lagu magacaabo burkuuma oo ku dhow isla aagga uu kamiinkani ka dhacay sida ay sheegtay idaacadda r f i khasaare kala duwan ayaa dadka rayidka ah ka soo gaaray duqayntaasi waxaana ka mid ah hooyo iyo ilmo yar oo ay dhashay oo ku shahiiday iyo dhowr qof oo kale oo iyaguna ku dhaawacmay sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen ilo maxalli ah sida ay sheegtay idaacadda r f i qaar ka mid ah ilahaasi waxay aaminsan yihiin in weerarkani kamiinka ah ee ka dhacay kaaka khasaaraha culusna lagu gaarsiiyey ciidamada ruushka iyo maleeshiyaadka maali uu ahaa tillaabo ay mujaahidiintu ugu aargudayeen dadka shacabka ah ee la laayey mahadsanid camar maamulka siciidani ayaa burburin ku bilaabay guryo ay degan yihiin dad shacab ah oo ku yaal magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari walaalkeen cabdulqani moxamed ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya maamulka uu hogaamiyo murtad siciid cabdulaahi deni ayaa burburin ka bilaabay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari halkaas oo saacadihii lasoo dhaafay laga barakiciyey qoysas badan tallaabadan burburinta ayuu maamulka shadalla dirirkaha ee puntland si gaar ah uga bilaabay xaafadda golciise ee magaalada boosaaso dadka shacabka ayaa si adag uga hadlay burburinta uu bilaabay maamulka ridida deni muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay qoysas badan oo bannaanka loo soo saaray xilli habeen ah oo dadku ay jiifeen cagafna la geliyey guryihii ay deganaayeen waa kuwan qaar ka mid ah dadkii la barakiciyey guryihii ay deganaayeenna dhulka lala sameeyey oo ka warbixinaya qaabka ay wax u dhaceen waxaannu nahay bulshada ku nool ee gol ciise waxaannu nahay saddex kun oo qoys agooma leh curyaama leh iyo ciis leh habra sirqooyina leh kuwa bira ku boodaya leh cagaf baa nala ka suray madaxweyne habeenka yoomalqiyaamo waa laynila xisaabtamaya waxaad lahayd madaxweyne maalintii xasan shiikh uu duminayay xamar lacag ha loo urursho dadka xasan shiikh bara kicinaayo ha loo urursho ha loo gurmado xasan shiikh waa bahal qabuurihiibuu gatay saaka adaa ka daray saaka bannaankaannu daadsannahay meel aanuu qoxna ma naqaan bogcada kuma lihin boosaaso guryo kuma lihin wixii aannu ku haysanay oo kulahayn adaa naga dumiyey gurihii waa kuwa hareerahayga tuunsan hal doolaraan cunno ugu kariyo ma hayo hal doolaraan ku rara ma hayo halkaasaannu taagannahay halkaasaannuna seexanaynaa meel aannu u guurna ma madaxweyne duri ma haysan meelaa saaxadaha waanay alaabtaydii oo bannaanka la dhigay baan imaadanoo cadda hamay barkaa sagaalka saaca ahmaynimaa baa alaabtaydii mid la xado iyo mid la qaata gurigayga inta loo soo dhacay alaabtii laga gurtay buntland noocaasay noqotay war annagu muslin ma nihin miya annagu reer buntland ma nihin miya annagu dadkii dalka u dhashay ma nihin miya annagu yahuud miyaa nahay waa maxay nolosha naloola dhaqmayo waa maxay dhaqanka noola dhaqmay gurigaygana xidhana takatigna naloo soo dabamaray baa alaabtii bannaanka nala dhigay barna nalaga xado barna nalaga gurtay waa maxay nolosha nagula dhaqmayo waa nihin reer buntland miya war ma nihin annagu reer buntland miya waa ka baxnay reer buntland ma nihin reer buntland sigaan soo xamanima guryahayaga naloogu soo dhaco alaabtii nalaga gurtay oo guryaha calafna lagu geliyay noloshaa waa maxay nolosha buntland ka jirta waa maxay amay barkii calafka ta iska gelinayo waa maxay alaabta dadka laga guranayo waa maxay guryahooda loo dhacayo hadda alaabtaydii oo dhan barna waa la xaday barna waa maqan madaxda kooxda ridada soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ashadalla dirirka ee saliibiyiintu dalka ka dhisteen ayaa isaga dayda dulmiga iyo dhibaataynta dadka shacabka ah dadka dhacdada burburinta boosaaso ka hadlay ayaa sheegay in deni uu qaaday jidkii uu u furay xasan gurguurte oo ah boobka iyo burburinta dhulka danta guud iyo kuwa sida gaarka ah loo leeyahay mahadsanid cabdulqani nidaamka daaquudka ala sacuud ayaa sheegay in toddobaatan iyo saddex qof ay ku dhaawacmeen weeraro ay xoutiyiintu ku qaadeen goobo dad rayid ah ay degan yihiin iyo xarumaha tamarta ee gudaha dalkaasi sida warbixinta warkan uu inoogu eegaya walaalkeen nuur cali warsame abusheyba dowladda daaquudka sacuudi arabiya ayaa ku eedeysay kooxda xuutiyiinta shiicada yemen inay weeraro ku qaadeen goobo rayida iyo xarumo dhaqaale oo ku yaala gudaha boqortooyada iyadoo ugu yaraan toddobaatan saddex qof ku dhaawacmeen kuwaasoo ay ku jiraan haween iyo carruur sidaay sheegeen mas-uuliyiinta ala sacuud weeraradu waxay beegsadeen deegaano iyo xarumo ku yaala gobolada abha khamiis mashaad jiisaan iyo najraan oo dhaca koonfurta dalkaasi afhayeenka isbaahisiga sacuudiga uu hogaamiyo ee ka dagaalama yemen sareeyo guud turki almaliki ayaa weerarada ku tilmaamay koror halis ah oo dagaalka ah isagoo sheegay inay xadgudub cad ku yihiin madax bannaanida sacuudi arabiya islamarkaana khatar ku yihiin shacabka iyo dadka dalka ku nool wasaaradda tamarta sacuudiga ayaa sidoo kale sheegtay in aruurnimadii shalay la weeraray dhowr xarumood oo ka tirsan waaxda tamarta weeraradaasi ayaa sababay dhaawacyo iyo dab ka kacay goobo kala duwan taasoo keentay in si ku meel gaara loo hakiyo qaar ka mid ah howlihii xarumahaasi ka socday dhinaca kale xoutiyiinta ayaa sheegay in weeraradooda ay jawaab u aayeen in ka badan boqol iyo labaatan duqeyn ah oo ay ku eedeeyeen sacuudi arabiya inay saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay ay ka fuliyeen yemen afhayeenka ciidamada xoutiyiinta yaxya saree ayaa sheegay in ciidamada yemen ay fuliyeen howlgal ballaaran oo fogaan dheer ah iyagoo isticmaalay daraasiin gantaalo balastiig ah iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn xoutiyiinta ayaa sidoo kale sacuudi arabiya ku eedeeyey inay duqeymo ka geysteen gobolka tacis iyo xabsi ku yaala gobolka aljuuf halkaasoo ay tilmaameen in ugu yaraan toddoba qof lagu dilay nidaamka daaquudka ala sacuud ayaanse weli ka hadlin eedeymahaasi dagaalka yemen ayaa sii xogeysanaya xilli ciidamada dabarta daran ee dowladda yemen ee sacuudigu taageero ay siiso ay wadaan weeraro ragaal celisa oo ay ku doonayaan inay dib ugula wareegaan dhulal xoutiyiintu gacanta ku hayaan dagaalada ayaa hadda ku fiday gobollo badan oo ay ka mid yihiin tacis xudayda alleela ma'rib aljuuf iyo albayda iyadoo ciidamada dowladdu ay isku dayayaan inay cadaadis badan saaraan xoutiyiinta hay-adda caafimaadka adduunka wax loogu yeero ee markaa magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano w h o ayaa sheegtay in tan iyo afar iyo labaatankii agoosto ay dagaalada yemen ku dhinteen ama ay ku dhaawacmeen kun toddoba boqol iyo siddeed qof halka in ka badan labaatan iyo kow kun oo qof ay ku barakaceen dagaaladii ugu dambeeyey xaaladda ayaa iminka muujinaysaa in colaadda yemen ay mar kale isu beddeshay dagaal ballaaran oo saameynaya dalalka gobolka iyadoo weerarada ka socda yemen iyo kuwa lagu qaadayo gudaha sacuudi arabiya ay sare u qaadayaan walaaca laga qabo in dagaalka uu sii fido mahadsanid abusheyba ardayda machadka qurduba faraciisa deegaanka mukayle ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday xarunta machadka ee deegaankaasi walaalkeena saadiq muumin ayaa warbixinta warkan inoo haya nacadkeenaan qurdubo nacadkeenaan qurdubo hambalyo hambalyo hambalyo micnaiyo magaweynba ardaydeynay ka muuqdaane maamul iyo macalimiinba waalidkeenaan horseeday inaan maanta hormar gaarno ardayda dhigata macadka qordoba ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ayaa sameeyey bandhig cilmiyeeda cajiiba ah kadib munaasabad ka dhacday deegaanka mukayle ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan bandhig cilmiyeedkan ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin culummo nabadoonno waalidiin iyo waxgaradka deegaanka mukayle iyagoona bogaadiyey dhanka kalena soo dhoweeyey horumarka waxbarasho oo ay ku tallaabsadeen owlaadooda ardaydan dhigata macadka qordoba ee sameeyey bandhig cilmiyeedka ayaa soo jiitay indhaha mas-uuliyiinta iyo martidii kasoo qayb gashay munaasabadda waxaana ka muuqatay firfircooni iyo kalsooni ka turjumaysa aqoonta ay u leeyihiin cilmiga ay soo bandhigayaan مثل كمثل الذي استوقد نارا فلما فلما أضاءت ما حوله ذهب الله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون أما بعد فأحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضيوفنا الكرام أرحبكم بأيد مفتوحة وقلوب منشرعة طبتم وطاب ممشاكم وبعد ترحيب أود أن نقدم إليكم بعد التعرض الذي يقدمنا طلبة معهد القرطبة قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من كان يريد الدنيا فعليه العلم ومن كان يريد الآخرة فعليه العلم لذلك فالواجب على المسلم أن يتعلم العلم ويعمل به وأن يتعلم الآخرين والعلم كنز لا يفنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الغاسية هي مكية وآياتها 26 آية بسم الله الذي سكبلا ونيا لي الرحمن حريص قون حريص اللي الرحيم حريص قاس مؤمنين تون حريص هل أتاك مكوي بن محمد وحديث الخاشية مد واحدة وشور كذا وجوه جيار يومئذ مالنتاس خاشعة تيد ليس واي عاملة تي عمل فشوى ناسبة إعداشة تسلى وحيقلس نار النار نار تاسو حامية كلل الحديث الرابع والعشرون أن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار وبعدها كثيرة الرسول منظومة مجازة الفصول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السؤال الأول ما تعريف التجويد لغة واصطلاحا جواب التجويد لغة التحسين التجويد اصطلاحا اصطلاحا علم يعرف بإعطاء كل لكل حرف حقه ومستحقه طبقا لما تلقاه المسلمون dhanka kale ee waxaa goobta munaasabada ka hadlay qaar ka mid a culimmada iyo waalidiinta ardayda iyagoona dareenkooda ku muujiyey sida ay ugu faraxsan yihiin bandhig cilmiyeedkan ardaydu ay ka sameeyeen deegaanka mukayle aad iyo aad baan u faraxnay galabta waa faraxsannahay haddaan nahay maaragtay culummadii ama maaragtay odayaashii ama akhyaartii kasoo qayb gashay aan nahay waxaan dhihi karnaa maca duqurda waana farxa geliyey wax aad iyo aad u qiimo badan baa soo- soo bandhigay cilmigii baa la alcilmu caynun culamada waxay dhaha alcilmu ama alcilmu caynun cadba cilmiga waa ilmi caan oo biyo ah. soo ma jeed hadduu cilmiga ahaan lahayn xalaashii xaaraanta lama kala garateen dadka waa isku furaan lahaye soo ma jeed waxaan raacinaa si odayaashu uga hadleen culummadu uga hadashay cunug caawum gow dhasho waa lagu faraxsan yahay bacda taxiya allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iskale marka labaad macallimiintii juhdigan intaan dhan bixisay ardaydaan soo saartay iyo waalidiintii ardaydaan dhashay oo maarta ayagana ku sabreen ayaan u mahad celinaya macadka qurduba afar ciise deegaanka mukayle ayaa ka mid ah amadaarista iyo macaahidda waxbarasho ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee ka qayb qaadanaya kobcinta iyo sare u qaadidda waxbarashada jiilka soo koraya mahadsanid saadaq maktabka xisbada wilaayada islaamiga bay ayaa wada howlgallo lagu beegsanayo waxyaabaha mamnuucaadka ah ee horey looga joojiyey wilaayaadka dalka iyagoona fagaarayaal ku yaala deegaanka iidaale ku gubay waxyaabo ay gacanta kusoo dhigeen walaalkeen bashiir muxiyidiin abu ayman ayaa warbixinta warkan inoo siyaanba qaadaya duulka ganacsiga ee lagu libamaylanaa beesodayna dantinanka dheelana duulka oo ganacsiga eh isku dayi walaayo eh darxumada gaalada wade diban isku dhika dantiin fiirsadaha shilinkiin wala haddii lagubaha dab ka saara uun argahayna beesaha ka gaden muddooyinkii lasoo dhaafay deegaano dhowr ah oo hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ah ee baay waxaa si aada uga socdaa howlgallo ballaaran oo looga hortegayo waxyaabaha mamnuucaadka ee kol hore laga joojiyey deegaanada wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya howlgalladan oo ay wadaan ciidamada xisbada waxa ay ka fuliyeen deegaano ay ka mid yihiin madiina dharqo buulo barako xagarka roobaay iyo deegaano kale oo ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay si gaara deegaanada u dhow magaalada baydhabo inta badan ciidamada xisbadu waxay beegsanayeen waxyaabaha mamnuucaadka ee laga joojiyay wilaayaadka sida bacaha iyo waxyaabaha dhacay ee lagu iibinayo meheradaha ganacsi ee ku yaala deegaanada hoostaga magaalada baydhabo fagaaro ku yaala deegaanka iidaale ee hoostaga magaalada baydhabo waxaa saacadihii la soo dhaafay marka la isugu keenay agab isugu jira waxyaaba dhacay iyo kuwa mamnuucaadka ah oo ay gacanta ku soo dhigeen kadib howlgalladii ciidamada xisbadu ay ka sameeyeen deegaanada aan kor ku soo xusnay malaaqiida iyo waxgaradka wilaayada islaamiga ee bahay oo ku sugnaa halkii lagu gubayey agabkaasi dhacay iyo waxyaabaha mamnuucaadka ayaa aad u soo dhoweeyey tallaabooyinka ciidamada xisbada iyagoo sheegay inay kala shaqayn doonaan ilaalinta badqabka bulshada waa kuwan qaar ka mid a malaaqyadii ka hadlay halkii lagu gubayey agabkaasi muddadu mayba dareeray xamlo oo mamnuucaadka la kala dagaalamo oo xisbada degmada maxaafadada baydhabo nasuubiyaasi xamladaas oo ilaa intii goofgaduud laha ku bilaawa ilaa buulo baraka goorisana xagarka intii maxaafadada degmada baydhaboba hoos kooyaasa oo ka dareertay xisbada kawadii shaqadaas walaala kala dagaalamayna haayeen shiiyaalka oo mamnuucaadka ahoo la mamnuucay cinda sharci kana laka mamnuucay xarakadana mamnuucday yaana dagaalkaas dadka saabsanaay hata sacdun mayba surugnaha wali bacooyin haay iyo wali kale marada khafiifka haytay oo bilaanta gaadadaasi jirka ilaahay marshii ku muuqda gaadadaasi iyo ilaahay marshii marag digaag marag jubbaga bariismayaay wala leey iyo daawooyin ka dhiyan ilaa adag raashinka dhiyay taaragdis dhammaatay antaasba lah gubaay hata sacdumayba surugnahay oo walaay lahakuusi lugubahay alang muuqaal ma laakiin waaba muuqaal hota la duubahay kale male laakiin may nin muudaha walaay dhan lugubahay ugahayan marka insha allahu tacaala mayba ciidanka maha sinyinaha xisbada degmada mayban kama hadnagaanaha dadaalka iyo suubiyan iyo juhdiga iyo dadaalka iyo geliyan aan kama hadnagaana onunu mayba la garab taaganaha ilaahay marshiyaha walalaalay walay yoba xaka olosaada inayna lafadooda inaya diyaaran unoo odayaalkii ilaahay marshiyaha beelogi degaasii gobolkii baay sacdan wali fiiriyohayne walay aragday la reebay islaamka reebay oo laxaqobday la gubahayo karsurugna waana raalika in waana karaahoysadahayn mayweeli aa-id yaa laka gubahay daliila laka gubahay adiicullaaha wa adiicu rasuula wa uliil amri minkum uliil amriga walay hay reebo er waybu ah munkara nagdayno walweele saasalan gube marka saas daraadiye ba aragday daliil sheeta ilaahay baa ka mahadsan marka shareecadii oo la fuliyahay khamsatul kuliyaadki ee hoolagaasay dadka walan digi maaynanin digna ma ah marka wal allaala oh laku digay ilaahay kitaabshii dadka xukumow ku digeen mujaahidiinta ku digeen hooba laku heruwaay amar kaleeba ku dhalada aasinimay ku dhaladaas kama hasinyin weliba reebo shoyni eedleen reebo aragday lankoono ina isku wadane lankoono ina iskubaa saasbahayt weli jeebaa la gubaay gobolka walaa laka gubahay dee badana kumaata walbadana laka gubi oo aragda ilaahay lakakacaasa garooway sida jihaadka sida tubaakada sida ma aragna kaneenka la eraw karaamatoo la eraw walba ashan ayaa laka gubaay gobolka haanlay malka bilaawahay marka deen taasbaa ka faraxsagna waana garab taagagna wali faraana umata walaylan reebna badan walayla reeb ini ku hiran ciidamada xisbada ee u taagan faridda macruufka iyo reebidda munkarka waxay muddooyinkii lasoo dhaafay sii kordhiyeen dadaalada looga hortegayo waxyaabaha mamnuucaadka iyo kuwa dhacay ee lagu iibiyo meheradaha ganacsiga ku yaala degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay iyadoo tallaabadan ay si isku mid a usoo dhoweeyeen bulshada qeybahooda kala duwan mahadsanid abu ayman ugu dambayntiina kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga gado culimada iyo odayaasha dhaqanka ee wilaayadaasi ayaa kusoo gebagaboobay magaalada ceelcadde sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinaya walaalkeen casaam carafaad munaasabadan ahayd kulan wadatashi oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga gado culimowdiin iyo golaha dhaqanka wilaayadaas ayaa ka dhacday degmada ceelcadde ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee gado kulankan oo looga hadlayay horumarinta dacwada la dagaalanka jahliga iyo kor u qaadidda jihaadka ka socda bariga afrika ayaa waxa uu socday muddo saacad ah kulankan waxaa qayb ka ahaa culimowdiinka wilaayaadka islaamiga oo kale ah sheekh fu'aad maxamed khalaf iyo sheekh cabdiwaaxid isxaaq mudey iyagoona halkaasi ka jeediyey kelimaad kala duwan
towsiyaadka horta marka hore ilaah in laga baqa subxaanau wa tacaala midda labaad waaqica maanta aan ku nool nahay ummaddu inay la socoto ummad waxaan nahay soomaaliyeed muslimiin geeska bariga afrika degan lagu soo duulay cadow ku soo duulay ujeedadiisan ay tahay dadku in diinta ay ka baabi'iyaan oo muxuu aha adduunyada ay ka baabi'iyaan oo khayraadka bad iyo beriba ummaddan maanta waxaa la ogsanaya laba magac bay siitaa magac islaam iyo magac soomaaliyeed gaaladu ay ku heshiyeen labada magacba in la tirtiro oo ummadan hadday islaam ahayd kirishtan iyo waxyaalahaas loo bedelo hadday soomaali ahaydna magacaasoo dhan meeshaba laga saaro oo ummad la kala qaybsaday oo etoobiya iyo kenya lagu kala daro in ummaddaa laga dhiga runti ummadda waxaa kusoo wajahan khatar aada u weyn haddayn ummaddu baraarugin oo aan laga hortagin maanta hadda weli waa dhaqannahay oo wax badan baa noo dhaqan waxaa la rabaa in dadka waxgaradka dee culummada iyo dee nuqabada iyo walaayaadka dhammaan waxaa la rabaa qadiyadaas runtii in laga hortaga qadiyad la fudaysan kara maaha ummaddu khatar baa kusoo wajahan qadiyad laga aamusi karana maaha in la dhawaaqo ummad ilaa annaga hormuud u ah marka in cadowga kusoo wajahan ummadda oo aan waxba u hambeyneyn in marka ummadda cadowgeeda la tuso firqatu naajiya waxay ku badbaaday dariiqii rasuulka iyo saxaabaday raaceen inaanan caqiidadayada aynan tamyiic gelin murtadiin inaanan waxba ku darsanin ilaa inaan toobad ugu yeerayno mooye taana waa midda labaad ayaan ugu yeerayo muslimiinta midda saddexaadna jihaadka in la xoojiyo oo dadku ay jihaadku shaarakaan waana maanta gaalo ilaahay baa sii wada oo jebinaya arrin baa alla doonayaa arrinkaasna alla waa dhammaystiri doonaa oo ah raayadan tawxiidka alle inuu kor yeelo allana waxaan weydiisanaynaa kuwa uu xaqa ku sugo sababtoodana muslimiinta ku hadaayeeyo oo ku hanuuniyo inuu alla naga dhigo sidoo kale intuu kulankan socday ayaa waxaa iyagana dhankooda ka hadlay golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee gado iyagoona halkaasi ka jeediyey kelimaad kala duwan oo dhaxalgal ah bulshada muslimiinta oo soomaaliyeed waxaan kula dardaarmaya marka koowaad alle subxaana watacaala inay ka baqaan marka labaad inay ku dhaqmaan shareecada islaamka iyo diintooda ay ku dhaqmaan marka saddexaad cadowgan kusoo duulay dalkooda oo gaalada ah inay la dagaalamaan iskana difaacaan dalkoodana kala baxaan sharaftooda iyo naftooda iyo maalkooda iyo cirdigoodaba ay ka ilaashadaan waa mu'tamar wuxuu ahaa tashaawuri eh wuxuuna ka mid ahaa kulan saddex geesood eh waxyaaba looga hadlayana waxay ahayn sidii maaragtay ummadda muslimiinta eh tawxiidka loo gaarsiin lahaa dacwada kor loogu qaadi lahaa masaalixoodana looga shaqayn lahaa la isuna kaashan lahaayoo maamul iyo shacabba maarata aan isu kaashan lahayn annagoo maaragtay shareecada islaamka ee maaragtay taxriirinayno oo boorinayno oo sidii maaragtay kitaabka iyo sunnada nebi maxamed kor loogu qaadi lahaa sukaashanaga sidaas u ahaa waa in maaragtaa ummaddana dacwada la gaarsiiyo nimaan dacwo la gaarsiinin jihaad ma fahmo oo gaalada iyo dhagarteeda midna ma fahmayo awalan in ummadda dacwada la gaarsiiyo kadibna aan dalkanagii iyo diintanadii iyo cirdiganaga inaan difaacana aad baan ugu faraxsanahay in laga hadlo dacwada sida aad og tahayna waxa aan ku taagannahay ama aan ku dhaqannahay ama adduunyaduba aan ku dirirayno waa dacwada dadka in la gaarsiiyo loo sheego kitaabka ilaahay loogana digo daaquudka iyo dulmiga iyo gaalada waxay wadaan ahdaafta marka noocaas ah waa culummadu xambaarsan tahay walaayadana uu yahay ahmiyaddeeda koowaad iyo teeda labaad in la isugu imaado oo wa amrum shuura sidii ilaahay uu yidhi loo fariisto oo looga hadlo waxaan isleeyahay waa arrin muhiima waan soo dhoweynaya ugu dambayntii waxaa munaasabadda kulanka ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ee gedo sheekh luqbaan abu anas isagoona la dardaarmay bulshada muslimiinta gaar ahaan bulshada ku nool wilaayada islaamiga ah ee gedo ugu horreyn ummadda waxaan leeyahay reer gedo guud ahaan ilaahi subxaana wa tacaala amarkiisaan qaadanno oo ah wactasimuu bixablilaahi jamiican walaa tafaraquu ilaahi subxaana wa tacaala kitaabkiisiaan ku walaalownay ummaddaana wax awelkeeda iyo aakhirkeeda ay ku hagaagayaan waa kitaabka iyo sunnada inay qabsadaan taa waa qodob qodobka labaad een ummadda ugu baaqaya waxay tahay ummadda maantu way jehaysatay xaqina wuu cadyahay baadilkina wuu cadyahay waxaan ugu baaqayaa ayagana inta dhanka kale inta codkaiga maqlaysa ee geyga ku nool oo waxaa weeya maanta warkaiga dhegeysanaysa waxaan leeyahay wanamiyow ilaahi subxaana wa tacaala kitaabkiisa nasri buu nooga baahan yahay aanu nusrayno waadna arkaysaa cadow ilaahi subxaana wa tacaala asagaa isbahaystay annagana waxaan idinku baaqayaa kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala inuu nusraysaan u gargaartaan haddaad ilaahay u gargaartaan ilaahay wuu idin gargaara subxaana wa tacaala in tansurullaaha yansurkum ilaahi subxaana wa tacaala haddaad u gargaartaan ilaahay wuu idin gargaaraya waxaanu leenahay kitaabka ilahi aan nusrayno dad u gargaara aan noqonno kulankan tashaawariga ah ee u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee gedo culimo udiin iyo golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ee gedo ayaa qayb ka noqonaysa kulamada dardarta leh ee wadda wilaayada sarena lagu qaadayo horumarka dacwada la dagaalanka jahliga iyo garab istaagga jihaadka ka socda bariga afrika iyadoona qabaa'ilada dega wilaayada ay dooranayaan hoggaan ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanid casam guud ahaana dhegaystayaal warkii duurnimo ee aad al andalus ka dhegaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu